waad maasan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tebinta gaarka ah ee aynu ku samaynayno dagaalka saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose sida uu wax yar ka hor sheegay walaalka farxaan oo ka mid a wariyaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda ula wareegay gacanku haynta degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo cagta mariyey askartii dowladda federaalk ee ku sugnaa xarumaha militari ee ay ka samaysteen degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose hadda degmada awdhigle waxaa si buuxda gacanta u haya oo u maamulaya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab askartii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaana waxay noqdeen wax la dilo iyo kuwo cagaha wax ka daya hadda waxaa magaalada ka soco damaashaad iyo dabaaldegyo ay dhigayaan dadka shacabka ah ee halkaasi ku nool kuwaasoo si diiran usoo dhoweeyey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalka degmada awdhiile uga eriyey askartii dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa muddada sanadaha ah warka sugan wuxuu yahay in degmada awdhiile ee gobolka shabeellaha hoose ay hadda si buuxda gacanta ugu hayso xarakat al-shabaab almujaahidiin oo ciidanka mujaahidiinta ee saaka dagaalka qaaday ayaa gebi ahaanba la wareegay magaalada awdhiile ee gobolka shabeellaha hoose ahmiyad istraatiijiyad ayna magaaladani leedahay sida walaalkeen cabdiraxmaan beder uu horey u tilmaamay waxaana magaaladan dadka ku nool ay ku tilmaaman yihiin oo ay aad u jecel yihiin kudhaqanka shareecada islaamka sidaba ay tilmaameen mar ay warbaahinta islaamiga alfurqaan halkaasi booqasho ku tagtay xilligii ay ka carareen ciidanka shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka sanadkii marka magaalada awdhigle mar kale ayay kusoo noqotay gacanta xarakat al-shabaab almujaahidiin dadka muslimiinta ee halkaasi ku noolna aad ay u faraxsan yihiin waxaan isku dayi doonnaa insha allah inaan waraysano o aan la hadalno dadka deegaanka haddii ay noo suuro gasho